warbixinta hay-adda international crisis group ay maanta soo saartay ayaa sheegaysa in puntland ay tahay maamul goboleedkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee isku daya inuu ka guuro nidaamka awood qaybsiga beelaha ku salaysan una gudbo hanaanka dowlad si toos ay shacabka usoo doortaan laakiin diyaargarowga oo liitay iyo go-aankii looga laabtay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka bishii julaay waxay muujinayaan sida hay-addu ay sheegayso caqabadaha jira ee ku saabsan in xal loo helo danaha gaarka ee beelaha ku salaysan ee iska hor imaanaya go-aanka dib looga laabtay doorashooyinka ayaa ahaa mid lagu baajiyey rabshadoo dhici lahaa laakiin waxaa muuqata inaan weli wax laga qaban xiisadihii u dhexeeyay qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa warbixintu ay si gaara uga digaysaa doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay qabsoonto bisha januari taas oo xubnaha baarlamanka ee beelaha ay madaxweyne kusoo dooran doonaan iyadoo hay-addu sheegayso in doorashooyinkaasi ay noqon karaan kuwa xiisado dhaliya waxaa aad loogu hanweynaa in puntland ay tusaale u noqon karto gobolada kale ee soomaaliya laakiin nidaamka kudhaqanka dimuqraadiyadda ee gobolka ayaa loo hakiyey sababo la xiriira beelaha oo waxyaabo kala duwan tabanaya iyo hay-adaha garsoorka iyo kuwa siyaasadda ee doorashada maamuli lahaa oo weli liita i c g waxay kaloo sheegtay in beesha caalamka looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan waayo aragnimada laga dhaxlay puntland islamarkaana ay si dhow ula socdaan arrimaha dhabta ee ku xeeran siyaasadaha maxalliga ee jira lana taageero dhismaha hay-adaha iyo diyaarinta deegaanada doorashada ee shacabku wax ku soo dooran karaan warbixinta i c g waxaa ku xusan talooyin iyo digniino la xiriira saameynta rabshado ka dhasha doorashooyinka puntland i c g waxay ka digaysaa in haddii doorashooyinka dhacaya bisha dambe lagu murmo ay xiisadaha ka dhasha si sahlan isu rogi karaan rabshado waxayna rabshadahaasi saameyn ku yeelan karaan sida warbixintu sheegayso somalilan iyo inay u sahasho xogaga al-shabaab inay goobo ay ku xoogan yihiin ka samaystaan gobolada waqooyi bari ee soomaaliya iyadoo laga shidaal qaadanayo waayo aragnimada gobolka doorashooyinku waxay mar walba ahaayeen kuwo qalqalgeliya heshiiska beelaha wada degan gobolka ee lagu xajinayo deganaanshaha gobolka ka jira maadaama muddo shan iyo toban sano kadib ay hay-adaha puntland u muuqdaan kuwo weli daciifa waxaa i c g ay ku talinaysaa in la sugo amniga dhammaan musharaxiinta iyo inay helaan xorriyad buuxday oo laha doorashada ku sameeyaan arrimaha ka aloosan puntland waxay tusaale u yihiin soomaaliya inteeda kale waxayna muujinayaan in hirgelinta dimuqraadiyad ku salaysan asxaabta siyaasadda ay noqon doonto howl adag oo si weyn ay ugu murmi doonaan beelaha loona baahan yahay in xoogga la saaro nidaam hufan oo lagu abuurayo asxaabta siyaasadda iyadoo i c g dhanka kalena ay xustay in si la mida puntland ay beelaha soomaaliya weli muujinayaan inaanay ku qanacsanayn faa'iidooyinka ay ka heli karaan dimuqraadiyad ku salaysan xisbiyada siyaasadda waxay warbixintu xusaysaa oo kale in ilamaan laga soo gaaro bishii juulaay qaramada midoobay maraykanka britain iyo midooda yurub ay ku guuldaraysteen inay wax badan ka ogaadaan muhiimadda nidaamka dimuqraadiyadeed ee la doonaya in laga dhaqangeliyo puntland sida darteedna haatan looga fadhiyo inay ka shaqeeyaan sare uqaadista hanaan dib u eegis guud loogu sameynayo dastuurka puntland islamarkaana ay taageeraan hanaanka dhaqangelinta dimuqraadiyadda gabagabada warbixinta waxaa lagu xusay in xasaradaha ka dhasha puntland inta badan ay ahaayeen kuwo heshiisyo siyaasadeed lagu xaliyo balse waxaa i c g ka digaysaa in shacabka deegaanada puntland ay yihiin kuwo weli si xoogan u hubaysan